فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جزاكم الله خير إن شاء الله حديث كأني صدن يليح لحية صدن بأكون جنة إن شاء الله تعالى أوكي وحن جعلها إنان canaawintii waxna xasuusiya xadiiska ya in sha allah cinwaanadii xadiiska jawaamic اlkhayr okay jazaak allah khayr usuul اlcamal اlkhayri labo tii saddexaad فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر عليكم السلام ورحمة الله أوكي جزاكم الله خير فما سنتي إن شاء الله تعالى أوكي حديثك أنت أنا موضوع يسيب بالله من شيخ وحنا حسوسين إياه هاي سواشي آه تعدد كهد أوكي موضوعيda dumarka waa la jecel yahay wogta insha allah marka wadaadada waxaa la berigayaa fiqiga marka la dhiganayo kala soo mariyo abwaabta culimmadeennii hore dee culimo waa mustafa xaaji ismaaiil sheekh wuxuu idhi dadka waana runtii ficlan dadka af soomaaliga ku daray amba barwaaqeeyey af soomaaliga koriyey kobciyey waxaa ka mida badhaa saddex qolo qolada koowaad wuxuu dha wadaadadii maxaa yeele wadaadadu waxay isku dayeen culumta islaamka inay soomaaliyeeyaan xilmooyi laqbaynta kelmad walba waxay doondooneen kelmadii ay saari lahaayeen marka kelmaadkani dhan ee islaamka intaa leeg fiqigiisa kelmad kasti waxay u heleen erey soomaaliyeed bay u heleen tay u waayaan waxay ku dhaafeen haadaa kani haddaba isaga la soco marka caqli badan bay lahaayeen allah yarxamo culimadeena qodob labaad wuxuu dhahdaa qolooyinkii markay bilaabmeen idaacadaha af soomaaliya ku hadla warbaahinta b b c da markii la furay iyo idaacadihii kale tii radio muqdisho iyo radio hargeysa kuwii kale tii qaahiro laga furayo marka waxay sameynayeen kalimaadkii cilmiga adduunka iyay dadka u soo dhaweeyeen qolada saddexaad wuxuu markii af soomaaliga la qoray guddigii la saaray yaa culumta soomaaliya marka wadaadadu waxay ka mid ahay dadkii saa sameeyo dacul markay soo gaadhaan baabo baabo baabo waxay soo gaadheen baabu nikaax xerta iyo ardaydu qosolka ay ku jiraan bay kaga bixi jireen baabkaas haddii kor baabu nikaax lasoo galo ya farxad marka aad baa loo jecelay baabka in laga hadlo marka calaa ayati xaal horta tacadudku aniga waxaan rabnaa inaan saddex su-aalo iska weydiino eega soo kooben alaslu asalka asalka guurku ma midkaa mise waa badista kama hadlayno mid iyo mid ka hadla asalku waa kii ya okay asalku waa mid okay waan rabaa waan rabaa saas okay inigu maxaa qabti inay asalku tahay tacadudku ya ha waxaan ka raacaynaa soo laama marka asalku waa tacadudka ayaa rabta fahmigaan ka fahmay qur-aanku waa sidaa dheh qur-aankaan raacayna horon ninka sida qur-aanku raacaya jazaaka allah khayr fahmigaan ka fahmay qur-aanka libaax waxa weeyaan inuu asalku yahay tacadudka okay adiguna asalkaad qur-aan ka fahamtay inuu yahay midka okay waxaa maanaa in labadan kale tiinde ha okay mid saddexaad baa la dhihi karaa okay khadar khadar hay fadal okay u fiirsada fuqahadu saasa iskugu khilaafsan yihin culimmadu culimmadeennii hore isma weydiin keebaa asala waa culimmadan dambe oo xisweydiisay casriga markay qur-aankii akhriyeen labadaa madrasadood bay u kala baxeen madrasada koowaad waxay tiri asalku waa dumarka badan maxay ka dhaqaaqeen maa taaba lakum ilaahay muxuu ka bilaabay mathnaa buu ka bilaabay labuu ka bilaabay okay qolo kale waxay yidhaahdeen lagama bilaabin labo ee waa akhrista kor laga xaadiyey fankixuu maa taaba lakum masna wa sulaasa wa rubac maxaa lasoo sheegay ahayd problem xaggoor maxaa lagu soo sheegay ahayd problem oo ah filyataamaha haddaad agoomaha u cadaalad fali weydiin guursada markaa la dhihi marka waxbaa lagu xalinaya yihahdeen markaa matnaa laga bilaabay asalku waa maxay waa midda oo maxaa maxaa u daliila dee hadduu asalku laba yahay ilaahay markuu aadan abuuray wuxuu abuuri lahaa xaawooyin laakiin ilahay wuxuu abuuray aadan hal xaawo ah markaa nolosha quruxdeeda waxay ku jirtaa bay dhahdeen halka walidaalika buu ilah yihi haddaad kari weydiin fawaaxida asalkii buu nagu soo ceshay waliba wuxuu ku xidhay tacadudka shardi laakiin xabadda laguma xidhin shardi okay waa labadii waa saas markaan ka dhaqaaqna stastiga adduunyada adduunka stastig baa jira stastig waxaa jira anaku aan rumaysanno ah inay dumarku ka badan yihiin ragga stastiga annakaan rumaysan laakiin dhalmada sidaa maaha dhalmada ilaahay subxaana wa tacaala kawnka miisaan buu ku dhigay ragga iyo haweenku waa isleeyihiin maxay ku kala badan yihiin dhibco boqolkiiba sagaal iyo afartan dhibcooyin weyaan konton dhibcooyin haweenkuna weyaan in yar bay kala badan yihiin laakiin laakiin su-aashu waa hakan laakiin marka dambayto ee nolosha la galo haweenkaa bato raggaa yaraada marka nolosha la galo laba arrimoodba way keentaa raggu inay yaraadaan ragga waxaa ku badan mashaakilka stresska wadnaha istaaga iyo dhibaatada dhimashadu baashu maxay gurtaa dhimashadu maxay gurtaa seeftu raggay gurtaa haweenkana way reebtaa waa kow arinta labaad arinta labaad ee keenta waxa weeyaan adduunkii waxaa ka dhaca dagaalo dagaaladuna ayaa ku dhinta badi raggaa dhinta haweenkii baa hadha laakiin waxyaalada iminka ay culimmadu heleen wax weeyaan nin jarmalaa sameeyey kulamaa dagaal dhaco sidii dagaalkii labad adduunka oo raggu ay aada u bataan naajarka isaga wuxu mawra ilaahay naajarkaa shaqeeyo wuxuu yihi miisaanku soo ceshaa dumar badan rag badan baa dhasha ila rag badan baa dhinta ma rag badan baa dhasha buuri si uu miisaanka usoo noqdo waa ilahay baa miisaanka soo celinaya subxaana wa tacaala raggi badnaa laakiin intaa ay raggu maqan yihiin haweenkii badnaa ee soo hadhay soo guur ma baahno marka horta asalkii waa saas laakiin su-aashu waxa weeyaan islaamku waa waaqici waa diin waaqici diin idealisti maha diin dadka maaragtay nin iyo nin iyo naag nin naag war hadday dhacda mashaakil xal waa inuu islaamku keeno marka waxaa loo keenay tacadudka waa maxay waxaa lagu xalinayaa mashaakilka lagu xalinayaa mashaakilka markuu yimaado gabdhihii iminka maraykanka oo kale waxaa la ogyahay saddex malyuun bay haweenku ka badan yihiin ragga saddex malyuun iyo haweenku ragga ka badan yihiin wadanada qaar lix malyuun bay ka badan yihiin haweenku ragga okay raggii haweenkaa ka badan haddaan orano imika wixii ma jira haddaan orano nin walba naag ha guursado naag walba nin ha ku ekaato maxay noo soo haray tiradii faa'idkii soo noqonaya lix milyan saddex milyan bay noqonayaan lixdan saddex milyan maxaa noo yaala laba xal baa inoo taala xal insaaniya iyo xal xayawaaniya xalka insaanigii muxuu noqonayaa war gabadhan faa'idka noqotay ziyaada noqotay waa inay hesho nin lab nin naag hore qabay waa inay hesho ka xayawaanigana waa maxay gabadhan iyadoo xaaladoo doonato iyadoo taallaa marka islaamku muxuu qaatay xalkii muxuu qaatay insaanigu qaatay oo mushkilad buu xaliyey walidaalika waa cilaaj idiraari cilaaj islaamku cilaajkii caadigana u keenay kii marka nasasarkana tan buu u keenay iyo la kalena arrin saddexaad baa jirto oo cajiiba iyo horta la hadlaynaa dadka aan doonay inaan qancino waayo ee islaamka soo weeraraya su-aasha waa muhiim jiddan dadkiinu maalkeena iyo islaamka difaacaynaa horta islamku difac muu inooga baahan yahay isagiiba xalab qur-aankiisa laakiin qolada islaamka soo wararaysa waa qolada ka dhigtayba galmoodkii biyo caano isku dartay isagu wuxuu ku leeyahy waar nin kastiba naagun ha guursado okay ininkuna maxaad guursatiin iminka asalka nolosha eurobiyaanka iyo reer galbeedku ma tacadud ba mise nin kastiba naag buu ku egyahay waa tacadud tacadud waa dhaftaa waa tacadud xaaraano xalaal maha okay aniga maxaad igu haysataa haddaan labadii xalaashaday oo wada tagaya wada ogol yihiin adiguna waxaad rabtaa alaab aanan xalaal ahayn inaad tirahdo waa xorriyad weliba waxay ma- sariirtaada la- sariirtaada lala iman karaya naagta sariirtaadii bay la iman waxay ku leedahay anigaad jecelsan kama hadli kartid adiguna waad waad la iman aqalkii haddii ahdo bas aqalka maxaa lagu xalin karaa Xor- xorriya shaksiya la dhihi waxaa idhi maaragtay galmoodka xorriyad shaksiya la dhihi marka ma qolada baan ka difaacnaanona maya qolada- qoladaas difaac inagoo baahno waxay nooga bata anagu inaan manhajkeena iska soconno oo dadka u cadiinano huna almanhaj qabay dhaweyto in wadanka la idhahdo swedish waxaa ka waxaa ka dhacay boqol kun oo dumar aa bannaan baxay la isma dul dhigin dee boqol kun oo dumar hadday xamar ka bannaan bixi waayeen oran lahayeen raggaana dulmay idaacaduhu aad aad buga shakii lahayeen laakiin boqol kun oo dumara oo swedisha yaa bannaan baxay maxay leeyihiin waxaan doonaynaa inna lagu celiyo sidaan ahaan jirnay lixdanadii oo sidee ahayd inuu nina qabo oo ninka aan nin- na- ninkaan nin aanu naag u noqono naag iminka naagama nihin oo naagnimadu maxay tahay inaan cuntadii soo kariyo oon shaqo tegin oo igu soo rawaxo oon go- gosha ka galo oo oo uu garto raggana waa taqaani raggiina ba- dhulkan baaburada ragga basaska wadiyo rag badan baa inta tageen aashiya naagii kasoo wada gursay vietnam iyo thailand bay wada keenteen waxay ku leeyihin lugaha noo yaro duugta habeenka markaas xalin lugahay noo yaro duugtaa waxaa moodaa waa waa alaabtaa waa laga tagay marka alaabta waa la iska- waa la- hoosta gabdhuhu way ka doonayaan abu muusa nololno sheekh weyn oo sheekh qardaawi sheekh wahay asar dhigi jiray ayaa jaamacadda serbon buu ka sameynaya doctoraagiisiyo guri buu karaystay masaarida soo dirtay dowladda masar baa soo dirtay markaa masaaridu caqli badan bay lahaayeen markaa way direen xadaaradda reer galbeedka la daraasiinayey wuxuu ku qaadanayey doctoraagiisa isagoo wuxuu isku eegayay falsafadda islaamka iyo falsafadda reer galbeedka markaa aqal buu loo kariyey dowladdaa u karaysay gabadha markaa u shaqaysa gabadhan lacag buu siiyaa markaa dowladduna way qortaa shaqada iyo waxa ka socon gabadhii oo wuxuu arkay aanan fiicnayn maalin maalin waxaa ka mid a haddana shaqaynaysa ilma le waa baaris wuxuu jooga wuxuu ku yidhi adigu gabar yahay maxaa ku cadibay oo shaqadan kugu cadibay waxay tiri dayaa kafaalo qaadaya nolol baan doonaya oo wuxuu yidhi isagu waa waa islaam ah aabba meliid may meli adeerna adeer waan leeyahay boqol awe daaraha odayga le shirkadaha leh oo adeerka aabbaha walaalkii weyaan okay odaygaagiina wii furay ilmahan buu kaga tagay khalaas shaqa isku meliyan wax ma bixiyo biil ilmaha biil ma siiyo maya waa ilmaha de wax yar baa ilmaha loo gooyaa la siiyaa ninkii u dhegeystay sheekadii wuxuu soo fadhiiso fiqiga islaamka ku akhriyo sheekhu fiqiguna akhriyo gabadha is- gabadhu xaqa ay leedahay okay wuxuu ka yidhi odaygaa shirkadda uu leeyahay noloshaada laga goyn lahaa waa adeerka kafaalada asagaa ku qaadi lahaa aabbaha u dhintay maaha waxaad ku wareegaysaa cambuka waajib sharci ay ku tahay qaadiga islaamkaa ka goynaya lacagta waxaa laga goyn lacagta ku nolonaysa gabadhii waxay tiri oo buugaysa ku qor markaa yaa laytanaa kunaa muslimiin yaa laytanaa kunaa muslimiin haddaan islaam ahaan la abet maanta ma yidhahdeen dadka reer galbeedku yaa laytanaa kunaa muslimiin daacish baa ka baabiisay mahadsantiin jasaakum allah khayr waa sii soconnaa insha allahu tacaala mawduuceeni waqfadeennii labaad man nafasa baan kasoo macnay canhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaam min kurbatan min kur- kurbatan min kurabi yow naf- man kurbatan min kurabi dunya nafasa allahu canhu kurbatan min kurabi alqiyaama okay waqfadeennii labaad waxa weyn man yasara calaa mucsirin yasara allahu calayhi fi dunya waalaakhira waman yasara ninka fudaydiya u fudaydiya qof mucsira ilaahay baa u fudayda fi dunya waalaakhira xaggana waxaa iskala tagayna laba waqfo okay waqfadiina kowaad waxa weye ikhwaani fillaah waman yasara weyaan qofka fudaydiya yasara tii hore maxay ahayd nafasa aan la socda tii hore waa nafasa alfaada nebigu alfaada nebigu waa mucjizo ya rasuulka ilaahay iskama hadlaya calayhi salatu salaam waxaad horta la socotiin nafasa yasara satara saddexaas la socotaa satara u nimi doonaa nafasa waa nuun iyo fa shadan iyo siin soo maha yasarana waa ya iyo siin iyo ra oo siinku shadan yahay adkayn baa ku jirta laakiin satara waa bilaa shad waanu imi doonaa iyada man yasara qofka fudaydiyaa lidhi muxuu ka fudaydinayaa qof dhibaata haysato okay horta taysiirka la doonaya in wax loo fudaydiyo wax weyaan qofka loo fudaydinayo iyo ka fudaydinayaan eegaynaa ninka loo fudaydinayo waayo waa qof dhibaato haysato qofka dhibaatada haysato waa laba nooc nin dhibaato adduunyo haysato oo ah ninka dhibaatada addunya haysato maxay waa maado waa maado oo qur-aanka ku qoranta waxaa dhadaa waa deyn baa lagu leeyahay ambase deyn isaga laguma leh wuxuu u deynoobay dad daraaddood wuxuu u deynoobay dad daraaddood walidaalika buu ilaahay ku daray sakada dadka dadka muxuu ku daray sakada dadka sakada laga bixinayo ee sakada la siinayo maxaa ka mid a alkhaarimiin baa ka mid a dadka deyn deyn lagu leeyahay dadka deyn lagu leeyahy culimadu waa labo waa nin deyn lagu leeyaho isaga dee deynkii qaatay amba nin isagu deyn u baahnayn laakiin u deynoobay dadka waxaa u yimaada dadka deyn lagu leeyahy waxay dhahdaan war lacag baan doonayaa mid buu tagaa warkaan buu kule lacagta ugu siinayaa lama ogo isagu inuu qaataa la moodayaa laakiin waa wuxuu u deynsan yahay bini aadan kale ayuu daraaddood u galay deynka intaa leg okay ilaa markaa nebigu sal slam xadiiskan waxay dhahan culamada qaarkood waa waqfadeena kooda xadiis waxay dhahan waa qofka deyn lagu leeyahay waxaa ka hadlaya qof kale maaha ninka ka fudaydiya suu uga fudaynaya ayadii maxayd fainka fain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysaratin waa maxay taasi qofka markuu deyn qaata ay deynku ku adkaata inuu bixiyo waxaa la dalbayaa qofka deynka ku leh inuu ka sugo sugitaankaasi waa laba nooc ama waa saddex nooc sida mufasiriinta nooca koowaad waa maxay inaad ka dhaaftidba horta taysiirku waa taa qofki inaad ka tiraahdid waad bixin kari weyday way kugu adkaatay adeer waan kaa waan kaa dhaafay maxaan kaaga dhaafay ilaahay dartii baan kaaga dhaafay kor waan sheegi doonaa qofkaasi waxa uu leeyahy ta labaadi waa maxay inuu idhaahdo waan kaa sugi ilaa aad ka helaysid waa tii labaad iyaduna waa fanadiratun ilaa maysarati ta saddexaadina waa maxay inuu idhahdo waar waxaan kugu lahaa shan kun oo doolaar waad kari weyde bal laba nusunkan nuska kalena waan saamaxay nuskii kalena waan kaa saamaxay iyaduna waa maxay iyaduna waxay soo galaysaa yasara okay yasara maxay ka dhan tahay waa qofkii oo deynkii oo dhanba ka saamaxday waa yasara soo maa okay yasara maa waa yasara waa adeyg adduunka qofku muxuu ugu jecel yahay maxaa sheegnayd waa iyada waa lacagta ilahay baa qur-aankiisa kuli watuxibuuna almaala xuban hadduu ilahay yidhahdo cadi jaman buri jaman xadiiskii kale muxuu nabi sal slam muxuu yihi in aadan haddii la siiyo dix dahaba inagu waxaad la yaabtiin waa ninkan wuxuu haystaa boqol malyuun oo doolaar laba boqol malyun doolaar ragga waaweyn aad maqasheen dee dhaado ragga rijaal acmaalka dhahdo milyaneer milyoneerada dhaafee milyaardeerada socda ma iska seexdaan baa tiada ma nebigu wuxuu kule dhegeyso low kaana libni aadama waadiyan min dahabin waadi hadduu leeyay dix dahaba labtaqaa saaniyan midkii labaad buu doonay walow kaana lahu waadiyana labtaqaa saalisan mid saddexaad buu doonay laa yamla-u rasuulku uhi calooshiisa waxaa buuxin uun aturaab ciidda maalinta qabriga lagu rido unbuu afkani istaagi intaa ka horeysa hal min masiid waa sida cadaabta jahanama qofka ya taqulu maxaa taala jahanama hal min talaati wa taqulu hal min masiid insaanku hal min masiid baa buuxinaya walgariib ikhwaani fi illah kelmadda uu nebigu yihi alayh sala slam waa kelmad dhaqaalaha economiga waxay dhahdaan culummadu maanta dhaqaalo waxay dhahdaan baahida bini aadanku xad ma leh laakiin waxa adduunka yaalla muxuu waxay dhahdaan xad buu leeyahay marka falsafadda dhaqaaluna waa maxay waxaa isdiidan waa maxay waxaa isdiidani waa wixii dadku ay haysteen iyo wixii dhulka yaallay baanan isku fillayn bay dhahdeen marka taabaa solution loo dodoonay bay dhahdaan marka bini aadanku baahidiisu waa laa nihaayi laba kun kun iyo shan boqol dolar bishii ku shaqaysaa noloshaada waa kun iyo shan boqol dolar waxay ku tahay jag shan boqol baa lagu beerin adduunyada kusoo weerari laba kun iyo shan boqol baad noqona waa sii kici un baahiyaal kale unbaad furi toban kun baad noqotay waxaad la mid tahay maalintaa kun iyo shan boqol ka qaadanaysa okay wasababu fi dalika ana xaajaat alinsaan hayra mutanaahiya bini aadanka baahiyadiisu ma dhammaadaan okay adu marka halkaa baasha taagan ayaad ka soo dhadhacaysaa dee waa fudaydinaysaa lacagtii aad jecleed baad leedahay ilaahay darti uga dhadhaca man yasara calaa mucsirin wixii aad jeclayd eed ka daba hadhayn ayaad ka hadhaysaa marka qofka halkaa gaadhay inuu ka hadho soo qof iimaan le maaha qof iimaan la weyaan qofka idhahda waar xoolihii aan ku geliyey eedii soo celi weyday waan iska daayey waan kaaga hadhay dee iimaan baa gaadhaya waxaa dhacday dadkeenna hore cajiib baxeen waa waa waa waa waa nin nin muslim oo dariiqa iska socda oo taqiya iyo gu iyo gu aada u qurux badan oo sheekhna u ahaa oo se uu ku labisan yahay ayuu tuug ka qaatay suuqii ma bartamiimka u dhex socdaa tuugiibaa ka dul qaaday waa orday tuugii wuu daba orday markaa culimmadii dadki waxay leeyihin war sheekhii weynaa laga laga qaaday go wuxuu daba ordayaa tuugii go-a ka qaaday muu iskaga hadho isagu markaa muxuu ka leeyahay yaa rajul buu ka leeyahay wahabtuk qul qabiltu yaa rajul ninkan xadii buu ka leeyahay waxaan ku- waan ku siiye waxaad tirahdaa waan aqbalay inuu iska hadho markaa doonayaa okay muxuu nacayaa inaa aakhira lagu cadaabo go-a u ka xaday adduunkii u dhaafay isagu ninkani waa tuug go-iibuu ka xaday guqruxda badnaa soo iibsaday laakiin wuxuu haddana ka fikiraya maaha alaan inuu aakhiro la cadaabin buu doonayaa wuxuu leeya waxa u geysay baahi maadaama ay baahi u geysay wuxuu ka leeyaha rajul wahabtuk go-a waan ku siiyey qul iga dheh qabiltu waan aqbalay waan iska kaadhiya dadku laakiin waxay moodaya inuu eryanayay maxay inuu baahiyo go- ninkani go-a ka hadhaya hada huwa aliimaan marka iimaanku qofka wuxuu keenay inuu ka hadho wixiisii ka hadho bal maxaad u malaysaa markaa walaalka ka tirahdid culays baa saarnaa waad ka fudadisay markaa siinka shadkiisu nafasadii bay lamid tahay waayo sara waa fududinaysaa okay waqfadiina koowaad waa taa waqfada labaad waa maxay xadiiska wuxuu n- intani waxay waa khilaafsan tahay kii hore kii hore waxaa laga yidhi nafasa allaahu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama halkan waxaa laga yidhi yasara allaahu calayhi fi dunya walaakhira okay way ka duwan tahay yasara waa lagaa fudeydin limaada lianna adigoo broblemiya ku haysta intaa dooni dhaqaalahaaga waa gaadhaan caafimaadkaagu intuu doonaya haysta meel bay broblem ka haysta adduunka mashaakilkaa ku haystuu ilaahay kaa fudeydin jawaabtaa ku imanaysa okay nin saalixa oo cajiiba rajul saalixu ahaa oo cajiiba yaa sadaqad buu la baxayey khayr buu la baxay waxbuu hagaajin jiray wuxuu ku dhacay waa wuxuu waa la qabsado waxaa lagu riday beelaa lagu xidhay hog baa lagu xidhay marka buur buu ku daba jira ninkaasi buurtaa uu ku daba jiro madowgaa ku dhex jiro ayaan walbaba subax walba waxaa loo keenaa cunto ma garanay dadka u keena markaa cuntada u cunaa cuntadaas way xidhan yihiin shan iyo toban beri buu xidhnaa afar iyo toban beri markuu beri- bahashii cuntadii loo keenay raashinkii loo geenay raashinsaday ayaantii ugu dambaysa shan iyo tobanaad raashinkii looma keenin bilaa raashin buu noqday ayaantii lix iyo tobanaadna meeshii waa laga soo sii daayey uu soo baxay xaaskiisii buu yimid gurigiisii qoyskiisiibu ku santiisiibu ku yidhi waxaa dhici jiray waxbaan arkee ma intaan xidhnaa maxaa samaynayseen waxay dhahdaa maalin walba sadaqad baa la baxay laakiin maalintii shalay toban shalay tobanaad bilaa sadaqa- sadaqad lama bixin okay wuxuu yidhi waan gartay afar iyo tobankii cisho sadaqada la baxayseen maalin kasta cuntaa laga keenayay buuri ininkuna waxbaad fudeedinaysiin anna ilaahay dhibaato iga fudeedinayay laakiin ayaantii shan iyo tobnaad maxaa samayseen bilaa sadaqad baa haydeen aniga maxaa markaa igu dhacday anna waxba ma helin buuri marka waan gartay buuri meesha ay ma- maalinta shan iyo tobnaad aan ka qaday ininkaa gaabiyey marka adigu markaad wax gaabisid samaysid ilahayna uu kaa gaabinaya markaad khayrka la baxdidna ilah uu kaa bixinaya marka adduunka korkiisa iyo sadaqadu iyo dhibaatada iyo wanaagga aad qabatay ay kugu imanaysa waxa- walcajiib ikhwaani fillah xadiiska waxaa inoogu jira man yasara calaa mucsirin yasara allaahu calayhi fi dunya walaakhira mucsirka waa maadigii mucsirkii kale fikriga ruuxiga ijtimaaciga qofka qalaqa ku nool dhibaata adduunka haysata haddaad ka fududaysidna kaba kor qaadidna adna waa laga kor qaadaya dadka maxaa kamid a dhibaatooyinka iminka muslimiinta ama biniaadam kaba haysta marka kii hore ile mumin baa hede kani mumin laguma waran kan waa mucsir waa mucsir walidaalika bay sadaqadu walaalahayo waxay ka fadli badan tahay fii aksar alaxyaan waxay ka fadli badan tahay salaada aan waajibka ahayn salaada aan waajibka ahayn axabu alacmaali ila allah camalka ilaahay agtiisa loogu jecel yahay muxuu rasuulku yihi suruurun tudkhiluhu fii quluubi nnaas qof qalbigiisood gelisid farxad qof baad ka farxisa ilaah kaa farxiyo boqorade waa wax weynood qabatay wuxuu yihi rasuulku inaan u socdo ninka walaalkaya baahidiisa inaan wax ka soo qabto waxay iiga fiican tahay inaan miskiidka rasuulka ku ictikaafo imsa bil miskiidka okay maanta waxaa jira qof lacag u ururinaya muxuu ururinayaa shan kun lix kun isagii xaaskii inay tagaan madiiniya maka muxuu ka rabaa u xajiyey uu cimraystay muxuu rabaa inuu haddana soo cimraysto soo xajiyu rabaa uu miskiinka soo fadhiisto okay wax ka fadli badan baa jira waxaa ka fadli badan qof gaajoonaya oo baahan oo siisid waa awlowiyaadka naga halaabay ka mid tahay inaad xashka ku noqotid noo noqotid hadduu ilaahay kuu ballaadhiyey mayaha inaan gabadho dhis wuxuu ku guursada laha oo afrika jooga saddex kun oo dolar haddaad siiso guurso ka taladi oo zina ka cabsoonaya habeen dambe ku dhaqaaqi wuxuu ka fadli badan yahay xashka kula noqonaysa wuxuu arkay sheekh ardaawi boqol nin oo saaxiibo oo indonesiyaana boqol nin oo dee ragga dee milyaardeerada ee muuska soo saara iyo beeraha waaweyn indonesia kule maxay sameeyaan sanad walba xashkay tagaan fii kulli sana wuu la fadhiistay wuxuu yihi bal ii xisaabiya lacagta xashka nagaga soo baxda markay xashka tagaan xashkeena maaha caadiga waa v i p dhadayo waa alaab kale weeyaan diyaarad baa la karaysanayaa meel baa lagu degayaa waxa ku baxayo kama yaro dhowr milyan oo dollar wuxuu yihi waxaa ay xisaabiyeen wuxuu yihi muslim ku nool od volta volta alculya afrika amba niger ku nool amba soomaaliya ku nool amba eritrea ku nool oo gaaja ay dubatay oo ah kuwa aan sheegi doono iminka iyaa ininkoo siiya iyo ininkoo xash kan taga keebaa fadli badan waajibku inaga dhacay sunnaad samayseen ku saddex baad samayseen maxaad limaada oo dadka ugu celinayseen xashka weliba markaa sheekh tanna waan bixinayna laakiin markuu xashku yimaado isma garana yidhahdeen xunbaana galaa mirqaan kalaana galo si kale maa noqona waan dhaqaqana bay dhahdeen laakiin tanaa sheegaysidna waan samaynayna bay dhahdeen wuxuu yihi khalaas haddaad ku darsatiin labada khayr way fiican tahay aad lagaa celin karin okay u fiirsada suuratu maaratay suuratu lbaled ilahi muxuu ku yidhi falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba aw icaamun fii yowmin dii yatiiman daa maqraba aw miskiinan daa buurta ugu adag ee bini aadamku ayna falan karin ka bixi karin waa buurtee buu ilah yidhi falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba buurta laga la falan karin laga bixi karin waa maxay okay caawa haddaan rabo inaan salaatuliil tukado buur adag maaha intaad iska soo jeedo hadhow toole markaa salaad cishaa ka baxo tobanka gaadho si fiican u maydho cadar marsado oon tawajuho yaan salaad fiican tukan laakiin ninkaa salaatuliilka caawa dukantaan ka dhada beri toole adeer miskiin baa halkan fadhiyo gaajoonaya waxaa lagaa rabaa uu shaqaysta laba boqol oo dollar laba boqol baa tiri haashee laba boqol baa tiri ah mahadda laba ah laba idhi soddonka sii qaadi waan eegi doonaa labadee okay salaatuliilka habeenkii la tukanaya sadaqada ka adag sadaqada ka adag bixintaa ka adag walidaalika wiilaa yidhi falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba in qoor la xoreeyo qoor bini aadana de maxaa lagu xoreeyaa lacag baa lagu xoreeyaa muxuu sameeyey cumar bin khataab intuu tago oo bak bilaal wada xoreeyey soomaya dadkii masaakiinta u wada xoreeyey lacag soo geliyey sheekh baa lagu yihi sheekh caalima addoonsigaa jiraya waxaa yidhi waxaad ka hadashaa fadlu alcidqi in qooraha la xoreeyo fadliga ka hadal sheekhii waxaa u yimid waa addoomihii sheekh dee addoomaha ka hadal miskiidka beri ka hadal jumcaha uu ka hadli waayey jimcihi laga soo uu ka hadli waayey kii saddexaad sheekhani malaha in dadka ilaa doonsadu jecel yahay bay yidhahdeen ka naxariisba ma la yidhahdeen sheekhii bay markay iska iloobeen ayuu maalin ka hadlay fadlu cidqdo markuu wuxuu uga hadlay bay dadkii addoomihii wada xoreeyeen markaa bay kale addoomihii sheekh bilaan ku sugayna bilo maxaa ku helahayd wuxuu yihi lacag ma haysano inaan horta anu addoon iibsado oon xoreeyaan doonay buuli camalka inaan horta sameeyaan doonaya buuli haddaan ka hadlo macno ma leh camalku faku raqaba inaan gaadhaan doonay buuli oo markaas addoon meel iska joogaan soo qaatay waan iibsaday anu inaan doonsada ma doonayo laakiin waxaan u soo iibsaday inaan oon xoreeyo haddana markaa aan idhahdo xor baa tahay idan dadkiina marka aan ugu yeedho faku raqaba aw icaamun fii yowmin dii okay maalin u saaxiiba maxaa layihi gaajo oo waxa maanta loo yaqaano almajaacaat maalmaha dhacaan abaaruhu ay dhacaan diimas qaba ilaahay maalintiibuu gaajada raaciyey cuntada la bixinay way ka fadli badan tahay maalinta kale ee caadiga cuntada la bixinay ajarku isku mid maaha oo asiisidiyo yatiiman daama qaraba agoon kuu dhow ama miskiin daama taraba ciidda la saaxiiba ciidduu jifaaba waa ninka arkay afrika markaa daawan soo madaha dhulkeena qayban dadku ciiddii la saaxiib yahayn oo suma kaana min aladiina aamanuu watawaasaw bisabri watawaasaw waxayna isku dardaaraan naxariista ururay u samaystaan in dadka u gagaaraan hadaf kale kama le inay bini aadamka u gaaraan bay doonayaan marka ilaahay wuxuu leeyahay nabi wuxuu leeyahay ka fudaydi qof kastay mashaakil haysato mashaakilka yasar samee kasoo dhaadhac meesha aad taagan tahay fudaydi nafta ka adkow naftu maxay ku odhanaysaa waman yuuqa shuxa naftu abaar waxay ku amraysaa ashayطaanu yacidukum alfaqra shaydaanku wuxuu ku leeyahay faqri buu kugu sheegayaa okay may soo noqonaysaa boqolkan dollar ee bixisay ma soo noqonaya may maadiyan ma soo noqonaya ma soo noqonayo isagoo soo noqay ma arkaysid wuxuu ku leeyahy ma soo noqonaya sheekh allaabna meesha ku taallaa waxbaa isdulyayaal problemyo mashaakil ya okay faqrigu kugu sheegayaa weliba faxshigu ku amraya oo naxariis daru ku amrayaa okay laakiinse waxaa waxaa la ogaaday bil bil bil bil bilwaaqic ninka wax bixiyaa inay usoo noqoto intaad bixisid baa kusoo noqonaysa iyo in ka badan bada ilaahay kuguma xisaabtamaya shiifarka hal hal kuma muxsab ilaahay hal hal loo geeya maaha ilaahay ilaahay waa waa waa multiplication waa waa waa ku dhifo subxaana wa tacaala marka taasi waa mida midda isla taganay xadiiska man yasara calaa okay ka saddexaad isla tagan waxaan waman satara muslima satarahu اllahu fi اdunya wاlaakhira waxaa cajiiba weyaan xadiiska maalintii hore soo marna fasada riwaayadka waxay tiraa man farajaha xadiiska waxaa jira muxuu lahaa xadiis kale faraja nafasada wuxuu ku bedelaa faraja faraja waa maxay farajadu farajadu waxa weeyaan waa kasaar waa mashka kasaar nafasana waa kan nefisa sheegay xaggan xadiisku wuxuu leeyahy waman ruuxii satara astura musliman qof muslima satarahu اllahu fi اdunya wاlaakhira subxaana اllah alcadiim satara sataradu maxay kale tahay waa qofkii qof ceebtiisa astura ceebtu waa saddex baadhi qofku ceebta u leey waa saddex nooc alawal ceebtu qofku leh waa ceeb diini u leeyahy ceeb diini u leeyahy alkamaalu liman lilah waalcismatuna lirusul okay adiga waxaa lagaa rabaa walaalkaa buuxi laakiin naqsigiisaa ka sheekayn walaalkaa meesha uu feebel ka yahay adigu toosi oo buuxi waa astar qofka walaalkaa laakiin muslimiinta maanta waxay ku takhasuseen qofkiio ceeb lahayn ba inay ceeb u sameeyaan qofkiio asalka ceebba lahayn yaa ceeb loo sameeyaa marka adiga waxa ley walaalka xataa hadduu ceeb diiniya leeyahy ceebta diiniguu leeyahay adigu dabool maxaa dhacday nin baa u yimid nin saalix wuxuu yidhi aree sheekh guriga agteeda waxaa degan rag khamri cabaya so uma soo sheego dowladda iyo askartu ila dowlad islami se u qabato oo loo cadaabo wuxuu ka laa tafcal sidaa ha samayn oo maxaa sameeyaa u tagoo waani oo u tagoo u waaniyey oo kusoo alla wuxuu qadan waan qadan soo ma sheego may ha sheegin buuri maxaa sameeyaa buuri u tagoo hadid buuri hadid wallahi waan soo sheegi kadhe ila ficli bay qadan waay maha dowladdaani soo sheegay hadid iminka waxbaa laga qaadan waaye uu soo noqdo wuxuu ka yidhi sheekh waan hadiday laakiin way iga qaadan waayeen maxaan sameeyaa wuxuu ka yidhi iska daa baasha way kaa jabtay iska daa buuri ha u sheeginba dowladda buuri limaada maxaan dowladdan ugu sheegeyn su-aashaa markaa weydiiyey wuxuu ka yidhi astur oo walaalkaa weeyaan ceebta uu leeyahay astur maxaa yeelay adigu shaqada aada qabanaysid ilaahay ba adigana subxaana wa tacaala kuu qabanaya maalinta yowma alqiyaama marka waa kow maxaan odhanay man satara musliman ay satara diinahu diinta asturaysaa laba asturaadda labaad waa maxay asturaadda labaadee ee xadiiska noogu jira maxay waa qofkii oon haysan wuxuu isku asturo waa tii caadigaad ninkani dharba dhar ma haysto jirkiisa gashay u dhargeli hu geli weeye huusa u geli adigana ilaahay baa maalinta yowma alqiyaamaha kuu gelinaya xadiis baa jira maalinta yowma alqiyaamaha dadka oo dhani way gaajaysan yihin baa kulluhum jawca ilaa man acamahu allah inuu ilaahay cuntaysiiye ma raashimin kuwa ilahay raashiminaya ka dadka raashimin jiray dadka oo dhan yowma alqiyaamaha rasuulku wuxu uhi way haraadan yihiin ilaa mooyaane nin ilaahay haraa tiro iyaa la haraa tiri baadho qofka dadka waraabin jiraa dhe waxaa laidhi qiyaamaha nin baa ag maraya cadaabta dadkii oo cadaabta ku jiraan nin baa cadaabta ku jira oo ka cabaadaya waa xadiis saxiixa ah nin baa ku dhahaya yaa rajul how buu odhanaya alaa tacrifunii ii garan maysid waa cadaabta kudhaha jooga kan waa mu'mina kuma garanaya buuri wuxuu ihi war maalintii haraadanayd ma garan haraad macnihiis waa garanaysid dadkii afka ka yimid ayaa intaa haraadsanay soo ma garanaysid haa ninkii biyaha ku waraabiyey baan ahay uu xasuustay markaa ayaatu biyaha u baahnaa marka war maxaan kuu qabtaa dee adugu nin baa tay shafeecad qaad ilaah ii weydiiy inuu iga soo saar cadaabta markaabana rabbow cadaabta ka soo saar maalintiiba ii waraabiyey waa laga soo saarayaa cadaabta ilaahay baa laga soo saaraya subxana wa tacaala marka waa maalintii min saddexaad muxuu rasulku sal slam dadku wada qaaweyma ka soo baxaan qiyaamaha ilaa mid ilaahay huwiyo asturo maahine yaa la asturayaa qofka dadka u dhargelinaydi ee asturaya ee bixinaya yaa la asturayaa marka arinta labaad u xadiisku sheegay man satara waa maxay waa dadka aanan dhar qabin oo loo dhar geliyo xadiisku arrin saddexaad shega man satara musliman satarahu allahu fi dunya waalaakhira waxa weeyaan satriga saddexaadi waa asatru satri aan ahayn kii diintan ahayn ka dharkan ahayn oo ah satra akhlaaqi weyaan qof dhaqan xun uu dhaqan xun yahay qof suu sheekhu nooshka maantinooto okay gabadh baad inaad guursato doonaysay mushkilad baad ka aragtay waxaa laga yahaa ka sheekeyn astur adu qofka kale uga sheekeynin waxaad ka aragtay marka waa asturkaasi waa akhlaaqdii waa qofku wuxuu xumaan leeyahay oo kale eena diinna ahayn jirhna ahayn inaa asturtid saddexdaa qofka sameeya maxaa loo sameynayaa satarahu allaahu fi dunya walaakhira nebigu wuxuu xadiiska ku sheegay cajiiba waa waqfo cajiiba xadiiskani wuxuu inoo sheegay inay jiraan dad raacraaca cawrada muslimiinta dad baa mutakhasisii ku aba waxay mutakhasisi ku yihiin inay raacraacaan ceebaha muslimiinta rasuulku wuxuu uhi laa tattabicuu cawraati muslimiin ha raacraacina cawraadka muslimiinta oo haddaa raadi maxaa dhacaya fa ina man tatabaca cawraatihim ruuxa cawrada muslimiinta raaraaca tatabaca allahu cawraatihi ilaahay baa isna raacraacaya cawradiisa xataa yufadixahu fii cuqri daarihi aduu gurigaaga dhex joogaa laguu fadeexdeen ilahay baa ku fadeexdeen subxaana wa tacaala okay fadeexadda adduunku way xun tahay dadku waxay ku haysteen waxaan ahayn haddii lagu soo saaro ka waran waa fadeexad taa waxaa kasii xun fadeexadda aakhiradda yowma tubla saraa'iru famaa lahu min quwatin walaa naasir maalinta yowma alqiyaamaha khalqigii o dhan ku horjiga dhada kan maa taqaaneen haa kan muxuu ahaa safka koowaad baan ku naqaanay daaci baan ku naqaanay mujrim buu ahaa xamahay tubla saraa'ir allahuma laa tufatixnaa bayna khalaa'iq waa ishkaaliya maaha marka haddaad muslimiintu ay kaa nabad galaan adiguna waxaad kaa nabadgalaysaa ilaah baad ka nabadgalaysa subxana watacaala hadday muslimiintu kaa nabadgeli waayaanna iyo adiga kaa shaqaynaya allah muslimiinta ilahay baa difaacaya shaafici imaamkeeni raximahu llah wuxuu yihi waar dadku dadku ceebay leeyihiin ceebaha ay dadku leeyihiin carabkaa ka dhowro haddaad ka dhowran weydid adiguna ceebaa leedaho dadkuna carab bay leeyihin okay dadku ceebay leeyihiin carabkaa ka dhowro haddaad ka dhowri weydid adiguna ceebaad leeda dadkuna maxay leeyihiin carab bay leeyihin waxaa tiro oo dhan wax kuway kuu labalaabayaan lakiin ad dadku kaa nabadgalaan adiguna waa bani aadamku way kaa nabadgalayaan subxana watacaala marka u fiirsada xadiiska man satara musliman satarahu allahu calayhi fi dunya walaakhira okay wallahu fii cawni alcabdi maadaama alcabdu fii cawni okay qariib waxaa qariiba xadiiska riwaayadda kale xugta man kaana fii xaajati akhiihi kaana allaahu fii xaajatihi wallaahu ilaahay fii cawni gargaarku ku jiraa qofka maxaa loo gargaaraa goormaa la gargaaraa qof maxaase loo gargaaraa suaashaaba su-aashaabay labada xadiis ka jawaabayaan waxaa la gargaaraa qofku markuu baahilayay de qof aan baahi lahayn muu kuu baahan yahay may kuma baahno okay xaajaduna waa maxay xaajaduna waa saddex nooc dad baa jira xaajo muaqata leh xaajo waqtiyaysan iminkay barbalem ku dhacay geeri baa ku dhacday iminka iminka iminka saa ayuu broblem ku dhacay broblem sii jiraya maaha muxuu u baahan yahay marxaladda muxuu kaga baahan yahay garab joog okay mid kale waa maxay xaajo waxaa haysata musmina ninkani waa fa- uu jiifaa wuxuu u baahan yahay in loo tago la ziyaarto waa mariid waa in laga warhayo wax dhibaato waxaa haysata okay mid saddexaad waxaa jira wuxuu leeyahay dhibaato la- uu la dhashay dadka la dhahdo dadka dhiba- baahida baahida gaarka ale iyo caqaad kale dawil xaajaadka dadka indhaha qabin luga qabin lixaad qabin waxay leeyihiin baahi joogto ay leeyihin okay adiga maxaa laga rabaa baahiyadaas oo dhan inaad ka jawaabtid intaad karaysid wuxuu markaa ku leeyahy nebigu sal ly slam wallaahu fii cawni ilaahay wuxuu gargaaraa addoonka goormuu gargaaraa intuu addoonku gargaarayo walaalkii dhinaca kale maxaa lagu yihi man kaana fii xaajati akhiihi qofka ka jawaaba dhibaatada walaalkii kaana allahu fii xaajatihi ilaahayna wuxuu ka jawaabaa dhibaatooyinkaaga adiga marka qofku gargaar goor buu u baahan yahay markuu dhibaato leeyahay buu baahan xaaji u baahan yahay waa isku xidhantay cawn waad gargaari laakiin uu kuu baahday leen hadduuna kuu baahnayn gargaarkaagaa u baahnade marka waa inaan garano labada xadiis ismacalinayaan wallahu fii cawni alcabdi maadaama alcabdu fii cawni man kaana fii xaajati akhiihi kaana allahu fii xaajatihi okay xadiiskan wuxuu sheegaya markay baahi jirto kana wuxuu sheegayaa inaad walaalkaa u gargaartid goormaad u gargaari markuu walaalkaa maxay yeesho baahi yeesho okay qofka muslimka ee loo gargaarayana qofka muslimka ee loo gargaarayana laba shay baa la amray isagana inuu baahidiisa baahidiisa qofka muslimkii inuu noqdo qof baahidiisa qarsada inta badan walidaalika saxaabada marka laisku miisaamaya ansaartii iyo- iyo- iyo iyo muhaajiriintii muhaajiriintu baahi bay lahaayeen baahi dhaqaale iyo baahi nololeed bay lahaayeen waxay yimaadeen qaxooti bay haayeen ansaartuna dad xoololay haayeen ansaartu waxay muujiyeen inay walaalahood garab joogaan muhaajiriintuna maxay muujiyeen inayna walaalahood u baahnayn inayna walaalahood u baahnayn ee- ee- ay ka khafiifinayaan mashaakilka see u- see u- see u muujiyeen mashaakil ka khafiifinayaan wuxuu ka yidhi ninkii weynaayey waar laba islaamood baan qabaa taa dooni baan kuu furi laba beerood baan leeyahay taa jeceshaan ku siin wixii oo dhan way uhiruuna calaa anfusihim bay gaadheen muxuu ka yidhi cabdiraxmaan cabdiraxmaan bin cawfna baaraka allaahu laka fii ahlika wa maalika ilaahay ha kuu barakeeya ahligaaga iyo maalkaaga anigu waxaan ahay nin businesska yaqaana suuqa i tus mar uun isha ii saar suuqa systemka u shaqeyna weyn suuq suuqa isku ma dhe intaad qofka qaadi inaad geysid maaha dee maarad maxaa dhaa meeshan in suuqa oo taa maxaa magac maale ya maxaa dhadaa asalaamu calaykum muxuu ka fahmi dukaanaha macdaara alaaba kasoo jeedaan marka qurux badan laakiin se baasha u shaqeynaysa tus weyaan sal isku wadaagsanaya alaabta systemka isha uun mar ii saar buu yidhi cabdiraxmaan bin cawf cajiib muxuu yihi kelmadda dullanii cala asuuq war suuqa itus uu qaado halkuugey mataqaanaa suuqu bani qunayqac raggii dee busineska qaada yahuudi suuqii bani qunayqac buu geeyey bani qunayqaac oo dahabkii iyo dharkii iyo alaabtii ka imanaysay shaam iyo yeman iyo hindiya kala bedelaysa yuu dhex fadhiisiiyey amaah yarna ii dhiib buu yidhi, amaah yarna marun gacanta iga saar uu ka saaray un sanadkii dambe sakadii uu bixiyey dee. maaha mahdi wuxuu bixinayo markuu dhimanayana waxaa yidhi dhaxalkuu ka tagay waa la xisaabin kari waayo faas baa loo qaatay dahabkiisa faas si loo jijibiyo Dhim. maaha dahab yaroo meel laga soo qaado inta leeg maaha waa buuro dahaba okay walghariibu min kuli dalika waxaa la yidhi ninkaasi marka la doonayo inaa rama- zakadu ay imato hee zakaba kuma waajibi sanadka waxa soo galo o dhan ba sadaqad buu kusii bixiyey viid bu ha faaruqo sadaqad madana bilaabayo milyaaru qabanaya haddana suuqu yaqaana dad baa jira xariifina oo suuqa dab yanaara dab yanaara soo mataqaaniin iyo dad waxaa jira haddaad maanta oo dhan geysid ar- iskaga tago hore walaalka miskiin iska fadhi maxaa ku cadibaya uu gali uu khasaari uu gali uu khasaari uu gali uu khasaari waa la isgartaa marka waxaa dhaha laguma abuurin tan alaabta laguma talagelin ilaahay khalqiga markuu abuuraya maskaxdeen uu qaybiyey mid wuxuu ugu talagalay inuu macallin noqdo mid wuxuu ugu talagalay inuu suuqa galo mid wuxuu ugu talagalay inuu ma- maamul noqdo mid wuxuu ugu talagalay inuu dadka diinta baro mid wuxuu ugu talagalay inuu oday taliya noqdo mid wu- ilaahay una qaybiyey haddaan laakiin wax lagugu samayn oo madaxa ugu rakibnayn aad ku rakibtid waa daalaysaa wadaa waa inaad siishid horta sel ya takuun saa taha malsala marka waa muhiim jiddan marka bin cawf u yaqaano صفاتك حديث كان جو وضوحي وحد مستقبي يروكي هنا هي عدو صدح السفو هذا يسرع الله ويستر هي واحد من وضوحي ficlan ficlan ficlan uu buu- uu buuxiyey xoog ya imaam imaam buu lahaa raba nin nin dabiici ma ahayn wuxuu ahaa tobankii jannada loo bishaariyey alcashra mubasharina biljanna xadiiska yidhahda jannada wuxuu galayaa xabwan isagoo dabada ku gurguranaya waxba kama jira xadiiskaas daciif weeyaan ya wa min awaaili man yadkhulu janna jannada waa anagii nii sheegay sideedii albaab ay leedahay ninba ninba albaab baa looga yeedhaya munfiqiinta albaab baa looga yeedhaya dadka lacagta la bici jiray cusmaan binu cafaan iyo albaab baa looga yeedhaya waxaa loodhanaya ayna almunfiquun ah way kuwii xoolahooga la baxayay fi alleyli waannahaar fi asaraa'i waadaraa cusmaan binu cafaan iyo bin cawf baana yaa kaxayn doona kuwaas halkaa mala koranayaan abubakar waa ka oran doona yaa rasuul allah ma jiraa qof looga yeedhaya sideedaba wuxuu yidhi haa way jiraan yaa ka mida adaa ka mida laga yidhi abubakar ragga sideedaba looga yeedhayo salaadii looga yeedhayo soonkii looga yeedhayo qur-aankii looga yeedhayo dikrigii looga yeedhayo jihaadkii looga yeedhayo cilmigii looga yeedhayo looga yeedhayo maarata infaaq iyo kulu abwaab alkhayr looga yeedhayo adaa ka mida lagu yihi maaratay radia allaahu canhu marka wallaahu fii cawni alcabdi maadaama alcabdu fii cawni akhi intaas xadiiska afartan nafasa iyo yasara iyo satara iyo cawnu lcabdi maxaan odhanay waa usuul lcamal alkhayri adduunka dhan maanta waxa ay ka shaqeeyaan civil society waxa dhada maxay waa intaas waa intaa meelaha loo furtay in dadka laga neefiyo dadka la dhegeysto loo dhowaado loo naxariisto meelaha loo sameeyey dadka baahan ee bilaa dharka dhar lagu siiyo soo maaha wixii oo dhan okay waxaa iyaa leh maanta reer galbeedka naga badiyaan dhahna maay annagaa lahaan jirna mu-asasaadkii waqfiga muslimiintu lahaayeen waa aniga maalin hore niga sheekeynaya ilaa waxay gaadheen muslimiintu qofka gabadha aqal ka shaqeysa amba ninka khaadimka hadduu weel ka jabo ilan waa la qabsana weelka maxaa jabisay ragga madaxda weelashood waa qaali marka meel ka jabisid naa weelka saa ku soo mooysa kun dirham buu joogay kun diinaar maxaa u jabisa way cabsan way soconaysay weelkii bay qaadisay meesha waqfigay geenaysay weelkan baan jabiyey weel weelkii la mid ah iyaa lasoo siinayay kanna waa laga qaadi dib baa loo hagaajinay halkaa la gaaray gabadha muslimadee doonaysa caawa inay guursato iminka waa lasoo karaystaa dharka lagu guursado quruxda badana soo maaha meel bay yaaleen isagoo waqfi ah oo ka dhicinta boqoradda inteeda lagu guursanayo oo dahabkii dhex yaalo oo wixii o dhan dhex yaala markaabaa gabadha lasoo siinayaa markaabaa laleeya hayso bil laba bilood ku noolow waxaa laga fikiraya waxaasoo dhan waxay sameeyeen nafasa bay sameeyeenoo qofku markuu dhakhtarka galo ee uu bukoodo xanuusto ee uu taahayo waxaa loo sameeyey qof muslimo oo dhakhtarka iska joogo oo halkaa lacag wuxuu ku qaataa oo muslimiin raggii waqfiga culimada sameeyey wuxuu ku qaataa inuu cuduradan ka sheekeeyo dhahdo war hebel dhakhtarkaa soo gashay haa hebel baa shal dhakhtar ka baxay oo cudurkaaga un qabay waa laga kaacaa kan ya annaka waad aratay meendhowta gabadh baa gabadh la hadlayso salaamu calaykum calaykum asalaam markaaba waan ag jooga aniguna haa na waxaan baa maa lagugu soo doonay bay ka tiri cilmi nafsi ma jira meeshan u dhintay haye naa waxaas waan arkay wallaahi qof waxa ku dhac waa lagu soo doonay adna maa lagugu soo doonay ilaahay baa leedahay baa tir inaa lilaahi wa inaa maxaasaa uga leedahay waadinaysaa waxaas mawaana in lagu soo doonay lagu maxaa garanaysa adiga adiga waxaan iijaabiyiin ma nin moogtahay bal u fiirso culimmadu waxay sameeyeen waqfigeenna nin dhan oo dhakhtarka jooga weliba qaar waxay sameyn jireen baa dhib qolka la jiifiyey iyo halka dambe daaqadda ka joogsanayeen markaas iska sheekaysana waa ninkan meesha lasoo jiifiye muxuu yahay waa ninkan waxaa yidhi cudurkaa bahayo dhaktarku lahaa markii dhaweed okay oo so cudurkii maaha hibil ku dhacay ha waa kii ka kacay dee qofka kacaa jira soo ma ha saddex cisho kuma jirin bulo ninkana wejigiisu waa nuuraya waa ka kacaya halkaa farxaya nas baa caafimaadkiisa arbaciin bilmia u helay ba arbaciin filmia waa wax laga shaqeeyey ma nafasa marka waxaan waxaa loo wada bedelay muasasaad islamka dhexdiisa muasasaad baa loo wada salaaxudiin ayuubi zamankiisii iyo muasasaad baa loo bedelay dowla faatimiya inkasta shiice ahayd laakiin dadka dadka sunna aha mujtamaca waxaa loo bedelay azhar iyo ka dhisay jamacat alazhar shariif dowla faatimiya dhistay marka waxaasoo dhan yaa yaa la sameeyey okay qaybtan iminka aan galayno ee xadiisku waa qaybti waa qaybta qur-aanka la shaqeynaysa waa qayb cajiiba wuxuu rasulku sal وma اجtamaca qowm fii beyti min buyuuti اllahi yatluuna kitaab allahi waytadaarisuunahu baynahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أوكي أنت أنسلت تاجنا أنسلت إن شاء الله لكن واحد أنسلت تاجنا أنت نقول حديث قريبا إلا أيه أكن حين تتذوق تذوق تذوق فانسلت تاجنا قريبا وقريب عجيبة awalan waqfadeena koobaadee waqfadan ku dhex jirta waxa weyaan majtamaca qowmun fii beytin min buyuut illaah majtamaca okay qur-aanka inaad dadka muslimiintu isku yimaadiin ay iskugu yimaadiin guri guryaha ilaahay ka mida waa maxay waa waxa loo dhisa guryaha ilaahay subxana wa tacaala miskiin looma dhisan salaad in lagu tukado masaajidku salaada waxa weeyaan waa ka mid laakiin masjidku waa maxay? waa markazka muslimiinta maxay dhahdaan maxay dhahdaan marka qolada ducadu maxay dhahdaan marka miskiidku maxay maxay u bixiyaan meesha dacwada ka fayaan markaz oo may dhahdaan okay almasjid huwa markazu lxayaat qofka muslimka noloshiisa o dhan baa ku xidhan salaadaadii baa ku xidhan waxaa ku xidhan imaamkaagii imaamkani imaamka tujinaya miskiidkeena tujinaya waa hogaamiyaheenii waa hogaamiyaheenii suu hogaamiyu yahay imaamatu suqraa iyo imaamatu lkubraa baa dhada imaamatu lkubraa waa ayo maya waa madaxweynaha waa boqorka waa kabiirkii waa imaamkii ummadda okay imaamatu lkubraa oo madaxweyne wasaaraha canada imika waa canada wuxuu yahay imaamka ugu weynaaba uu yahay okay xasan sheekh wuxuu yahay imaamkii weynaaye soomaaliya soo maha okay somaliland imaam imaam weyn beelada soo maha ayo sheekh imaamka somaliland okay waa silaanyo ismaaciil cumar gelo imaamkii jabuuti okay dad waxaan waxaa dhahdaa waa imaamkii maxaa dhahdaa ummadda weeyaan ummaddu imaam u yahay alumma imaam bay leedahay ummaddu ummaddu imaamka ay leedahay waxaa dhahdaa waa alkabiir maxaa lagu qiyaasaa alimaam asaqiir imaamka yar ee miskiidku kaabuu qiyaas u yahay okay imaamka miskiidku waa inuu noqdo ninaan jecellahay mid aad nacaysmaad ma ku tujini man ama saddex ilaahay kabadul qaadaadhe salaada waxaa ka mid a man ama qowman wahum lahu kaarihuun iyakoo nacaya marka waxaa la jecel yahay ninka madaxi inuu ummaddiisa isjeclaysiiyo imaamkuna waa inuu ummaddiisa isjeclaysiiyo africa waxaa jirta imaamka oranaya amba amba amba amba ay jeclow amba hay jeclaan waa sida adeecada dhahda amba ay dhegeyso amba hay dhegeysan haa dalalkeenna xitaa masaajideenna xitaa xataa masaajideenna wuxuu ku leeyahay aniga anaa miskiidka iskale aniga jeclo ama ay jeclaan anaa miskiidka jooga adeer waxa weeyaan miskiidka waa inuu naga dhexeeyo waa maslaxad miskiidkani inteena baan isla dhisannay nin fiican oo sheekhaan aragnay awliyaa adaa inoogu fiican baan is oran waan malaynay dee maaha inuu noogu fiican yahay maaha waan u malaynay ha malaheenii baan ku dhignay meesha uu inoogu qiraa'o fiican yahay uu inoogu cibaado badan yahay uu inoogu cilmi badan yahay hadday isku mid noqdaan rasuulku muxuu idhi hadday wax walba isku mid noqdaan aqrac qurco u samey qurco u qori rida okay da-dii way isku mid noqdeen islaamkoogii waxoogii wax kastiba waa la kala bixi waayey maxaad ku kala saari qorituur yaad ku kala saari okay arrintaasi waa muhiim jiddan marka imaam suqra markaa leenahay miskiidku waa nolosheeni o dhan ninka imaamka maxaa la rabaa maxaa marka imaamku salaamu calaykum waraxmat ullah salaamu calaykum marku dhahdo maxaa la yidhi soo jeeso wejigaaga dadka kusoo jeedi muxuu khibrada iska eegi waaye waa inuu dadkii wada arko mariidkii waa inuu garto dalxaajihii baahida waa inuu arko ninka salaada maanta imin waa inuu garto hebel ma jooge ya ayaama dhowta dhowr qof oo cashar ka maqnaadaan doodoonina soo mahin marka waa marka qofka imaamkii wuxuu doondoonayaa muxuu doondoonayaa okay qofkii xanuunsan baa la ziyaarin diyey qofkii xaajadii waa ku xidhan miskiidki waa imaamkii okay salaadii buu ku tujinaya imaamkii salaadii majtamac waa lasku miskiidki inu yahay nolosha hoosa salaadii buu ku tujinaya imaamkii salaadii waxaa loo qeybiyey imaamkaasi hadduu sax noqdana waxa la raaca salaadii uu saxayaa maxaa kugu waajiba almutaabaca idaa kabara idaa sajada idaa rakaca waa raacaysa mutaabacadada uu qaldamay uu qaldamay qaladkiisii labaa loo qaybinayaa qalad weyn oo laga kabanayn iyo qalad laga kaban karo qalad laga kaban karo hadduu ku dhaco waad raacaysaa qalad sunu ka tagay waad iska raacaysaa okay qalad aan laga kaban karin buu galay salaadii buu dhowr ka jabiyey salaadii ilaahay buu dhowr ka jabiyey waad xasuusinaysaa subxaana ka leedahay gabadhiina sacabkay tumaysaa okay imaamkii u garanayaa imaamkii uu fahmay uu soo noqday uu wadayaa uu soo noqon waayo waad ka goosanaysaa lama socon jira baadilka maad kula soconaysaa okay marka miskiidku waa noloshii oo dhan ruuxdeennii baan ku dhisaynaa caqliga marka rasuulku wuxuu leeyahy markaad isku imanaysiin miskiid iskugu yimaadaa faqad laba shay un ka ilaaliya miskiidka laqwiga ka ilaaliya miskiidka laqwiga ka ilaaliya laba baayaca mushtarkana ka ilaaliya miskiidka waxbu kala iibsaninla xataa waxaa la diiday maa ku yawooye ma yawoodaa la diiday war shan boqoloo dollar iyo ka hadlo yaa lama oranayo war meesha waxbaa yaallay ninkii lo imaanka way mooyaan xataa markaa baayac mushtar laguma laguma iibsan karayo labo laguma samayn karayo laqwi laakiin waxa kaleetoo dhan waa laga sheegaysanayaa xaafadeenna maxaa ka dhacay nolosheenna maxaa ka dhacay miskiidkan isku imanaa majtamaca qowmun fii beytin min buyuut illah horta ijtimaacu waa muhiim jiddan dadka muslimiintu keli keli ilahi waa la caabudi karaa laakiin maxaa ka fiican keli kelida ijtimaaca ka fiican walidaalika waxa weeyaan culummada qaarkood waxay waxay waxay waxay waxay waxay fadilaan markay eegayaan ducada jamaaciga iyo ducada fardiga kee la fadilaa ducada fardiga laakiin marka xadiiskan ay tid kee fadli badan ducada jamaaciga ducada jamaaciga dadka aamiintooda yaa garanaya kii ku jirta baasho ilaahay baa garanaya subxana tacaala marka waa mujtamaca koowaad ee inagu jirta waa taa arrinta labaad ee xadiiska inagu jirta waxa weeyaan hadafka loo kulmaya muxuu yahay majtamaca qowmun fii beytin min buyuut illaah yatluuna kitaab allah hadafka loo yimiday ee miskiidka loogu soo roray maxay in kitaabkii ilaahay la wada akhriyo ikhwaani fillah waa muhiim arrintaasi arrintaasi waa muhiim waxay muhiim u tahay saddex arrimood daraaddeed kow maxay muhiim u tahay kitaabka ilaahay oo la wada akhriyo waa la isbarayaa kitaabka ilaahay annagu kitaabka ilaahay markaan wada akrinayno tilaawo tilaawo yaan isku saxaynaa waa la kala tilaawo fiican yahay okay aayad baa si uun u akhrid adu si uun baad u akhridaa aayad weligaa lahaa waad u haysataa markaad laakiin la akhrisatid xalaqa fadhiisatid eed dhegeysatid eed khaladid ah saa maaha waa sida okay madaxaagay ku dhigi leanna waxaa lagu saxay dad dhexdiisa adoo nin weynaa xishoon yaa lagu saxay warsan baad u haysatay meeshaas maaha okay arrinta koowaad waa taa ku jirta arrinta labaad ee marka kitaabka ilaahay laisku yimaado ku jirtaay waa maxay waxaa ku jirta waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ammaanay dadka qur-aanka kariimka ah ku akhrinaya isla akhrinaya yaa la ammaanay dadkii inagu horeeyey rabbaaniyintii ummadihii inagu horeeyey waa laisla akhrinayaa marka qur-aanka laisla akhrinaya laisla marqaysanayo xagga dambe aan ugu imananaya malaa'ig baa imanaysa waxaa imanaysa naxariista ilaahay marka isla akhristaasi waxay ka khayr badan tahay qofku inuu keligii qur-aanka akhristo taasina muhim ba ku jira arrinta saddexaad ee yatluuna kitaab allahi ku jirta maxay yatluuna waxay akhrinayaan kitaab allahi kitaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad arkaysaa qof awliye ah oo markuu qur-aanka akhrinayo siduu u akhrinayo adiga kaa duwan dad baa qur-aanka markay akhrinayaan ooyaya qur-aanka uu ku taasiranaya adiga qof baad arkaysa markuu qur-anka akhrinaya maqan maqan waxaan u akhrinayo ku maqan yahay maaha sidaadoo kale un xarafka ma akhrinayo wuxuu akhrinayaa xarafka waxa ku dhex jira ya marka muxuu yihi wuxuu yihi imaam ghazali raximahullah shan marxaladood baa qur-aanka la soo maray awalan markii ugu horeysa qur-aanka ana akhrin jiray bui waxbuu ii tari waayo bui sheekh aada u taqi badnaayo qur-aanka ii dhigay yaan idhi buuri markaad qur-aanka akhrinaysid waxaad ka soo qaataa inuu sheekhi kugu akrinayo waa marxad labaad a siduu qur-aanku waxay gu taradee okay sheekhii labaad baa qur-aankii hadda qur-aankii isaga akrinaya lakin wuxuu iska dhadhicinayaa inuu sheekhii qur-aanka akrinayo wuxuu ihi iimaan baa ii beeray qur-aanka waa fahmay si fiican waala tacaatuf waala tafaaculay mudday haysay buuri waaw caadi bay noqotay buuri waxayna ka dallaca qur-aankii waxaan ka dhegeystay buuri afkii raggii nebi maxamed ka dhegeystay iska soo qaadaya ubay ibni kacab oo akrinaya qur-aankii cusmaan binu cafaan oo qur-aanka akhrinaya subxaan allah adoo ubayi ka maqlaya qur-aan ka waran amba cusmaan ka maqlaya wa aladiina akhaduu alqira'a min iyay ka soo qaateen afkii nebiga ka soo qaatay sal slam marxaladi maxaa odhanay saddexaad muddo ay haysay buuri markii tan waxaa iska daa hee nebi maxamed ka dhegeysa qur-aanka sala allahu alay wasalam waa imaam ghazali wuu koraya yataraqa wuxuu ihi imaam ghazali nebi maxamed baa qur-aanka igu akhrinaya calayhi salaatu wasalaam sidii maaragtay mucam ibnu jubeer uu sheegay watuur wa kitaabin mastuur waxaan ka dhegeystay buu ihi nebi maxamed fakaada qalbi an yatiir qalbigeyga wuxuu sigay buu inuu inuu tuulo inuu ordo inuu inuu sida shimbirta u duulo iyadiina muddo ay waday buuri waa ghazaali nebiguu sii dhaafaya wuxuu yihi tii shanaad baan galay buuri fakaannii asmacu alqur'aana min man min jibriil jibriil baan ka maqlayaaba callamahu shadiid alquwaa malaa'igtay ugu akhrinaysaa iska dhaadhiciy buuri walaan baa laweli sheekh wuu xishooni ma shantaa isagu sheegay walaan buuri kaannii asmacu min allah buuri kaannii asmacu min allah ilaahay baan ka dhegeysanaya qur-aanka buuri subxaana wa tacaala okay maxamed iqbaal filosoofkii muslimka ahaa ee reer hindiya ee calaamada ahaa ayaa lagu yiri aabihii buu tagay yaa aabihii buu yiri maa afham alqur'aan waan akhriyaa un qur'aankii macnaba ima le wuxuu yidhi yaa bunaya aabihii taqra'i alqur'aan wakaannahu unzila calaa kayrik qur'aanka waxaad u akhridaa si uu ku soo degay keyrka iqra'hu wahuwa yanzilu calayk akhri qur'aanka isagoo adiga subxaan allah alcadiim qur-aanka markaan kala furno waa inaan u aqlina inuu imika soo degayo maaha qur-aanku qur-aankii soo degay maaha kun iyo afar boqol oo sano uu yaala maaha ilaahay ma kun afar sano jira mise iminku ilahay jira iminku jira ilaahay iminku hadlaya ilaahay subxana wa tacaala walidaalika bay culimadan ilaahay qur-aankiisu wuxuu hadlayaa fii kulli saaca iminku hadlayaa markaa akhrisanaysid ilaahay baa kula hadlayaa markaa yatluuna kitaab allah waxaan isku imanay waa maxay waa manhajkiina inaan wada akhrino marka arinta saddexaadee arinta labaadeen isla taagnay waa tilaawadii marka tilaawada ilaahay marka uu qur-aankiisa kaga sheekeynayo wuxuu yihi nabigu nabigu wuxuu ilah nabigu sal slam wuxuu yihi calayka bitilaawati alqur'aan iyuu ka yidhi abidar abidar oo qur-aanka akhri oo akhri oo akhri maxaad ka helaysaa laba shay fa inahu nuurun laka fi lardi dhulka muxuu ku yahay nuur wa dukrun laka fi samaa samadana muxuu ku yahay kayd okay kaydku muxuu yahay dee xarafkii baa tobana xarafkii alif waa toban laam waa toban miim waa toban alif laam miim baa tiro maxaa lagu qoray soddon subxaana allahi alcadiim qur-aanka o dhan markaa dhamaysidan ka waran walidaalika waxaa khalad ah inaad kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala adceeddu intay kugu soo baxdo tii kale ay kugu soo baxdo adoonan kala furin haadaa khata adoon aayad quraan akhrin khata ka waran hadaad akhriyadu bil وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن سبحان الله العظيم marka guurnimo quraanki waxaasoo dhan waxaa ka khatarsan ikhwaani fi llah dadka qur-aankaba aan la dhaqmaynaya qur-aanka marka la akhriya dhacdo ya in badan baa anaka naga mid sooma qur-aanka marka loo dhiibo qur-aan la akhrinayo anu qur-aanka maqa tusbaxay dhibi dhacdo tusbaxay dhibi geeriyaha marka calala yimaado haadaa khatiir jiddan weli markaan ku faarin ani iskoo kale iguma darin ani malcamad liguma darin iminkana ma noolid alasta xayan shuyuukhdiina way joogaan qur-aanka barinaysa qur-aanka sheekhi maradha anu magaalada ootaa waxaan ka arka wax cajiiba dumar oo dhan qur-aankay bartaan halka o dhan ma bartaan haadaa gariib jiddan haadaa gariib jiddan limaada weliba wuxuu kuleeya dumarka ciyaalkaas hana qur-aankana soo dhigo adigu adiga adiga arijaalu qawaamuuna calى الnisaa mas-uuliyatuna naxnu ya ikhwaani fi llah kitaab اllah waa inaan barano waa ceeb inaan qur-aanka ilahay akhrisan kari weyno oo aan akhrisanayno waraaqada ina looga soo diro meel kasti bal waraqad baa yimatay bal iska eego yaa iska eegaysaa bal wax lagu yeelay ilaahayna kitaabkiisa halkan buu kuna soo dhigay goor buu noo soo diray kun iyo afar boqol oo sano kahor buu inoo soo diray war ilaahay muxuu iga doonaa haska eega qof lamaad aragti male hada ceeb min alcuyub hada ceeb weyn min alcuyub ikhwaani fi llah marka yatluuna kitaab allah waqfadeena saddexdaa waqfaan iskala taagana insha allah khadar maqsadka kitaabka laga haajiray musxafka laftigiisa mise qiraacada ana waxaa ku siganaa telefoonada ka wada
ah okay la la la qur-aanka waa akhristiis weyaan waa tilaawa ku qoran meesha hadafku waa in la akhriyo weyaan okay musxafku isagu sharaf buu leeyahay haybad buu leeyahay eeg ardaygii maxaa loola jiray mujaahid ardaygii cabdillahi bin cabaas wuxuu qaadi jiray kitaabka qur-aanka musxafka intuu qaado iyuu laabta saari jiray uu soo qaadaa uu saaraa uu soo qaadaa uu saaraa markaa u dhahdaa haadaa kalaamu rabbi kani waa hadalkii ilaahayga markaasuu dhukadaa yani xubiga daawo qur-aanka isaga udhexeeya okay akhdaarda iminkaan galaan sheega markaa musxafka annaka dadka iminka nool dadka iminka nool waxaa ku dhacay diintii baa la bartay laakiin waxaa yaraaday tacdiimu lqur'aan weyneyntii musxafka dadkeennii hore musxafka waxba kama saraysiin jirin ah, halkaa wax la duldhiga ma ma jiri jirtay may waxaa ugu sarreeya muxuu ahaan jiray intaa musxafka imika waxaad arkaysaa musxafka meel yaalo boqol wax ka sarreeyaan dhar baa ka sarreeya wax kasaa ka sarreeya okay shandaduu ku qaadanayaa dhexdu ku jira musxafka meel gooni dhigi jira dadkii hore ixtiraam lugaha laguma jeedin jirin musxafka labadada lugood musxafka kuma jeedinayna okay marka la tukanaya haddaa qur-aankii taraawiix ka arkaa dadkii qur-aankii akhrisanaya imaamkii la akhrisanaya marka ay foorarsanayaan dhulkay dhigaa masjidka ay ku tuuraan dhulka way sujuudaan hada laa yajuus in qur-aankii ilahi dhulka lagu tuuro oo dhulka la dhigo wuxuu kutusaya ina qur-aankii istikfaaf baa ku jira dadkeennii hore qur-aanka saas haggaa bay dhigan jireen okay dadkeennii hore waxaan ku aqaanay qur-aan marka kitaab soo qaataan way dhukan jireen dadka iminka qur-aanka way qataan qofka miskiinka markaa dhex fadhiyan eega ayi waaxid musxafka soo qaadanaya qaar baa dadka dhadhici waa bidco ka yidhi waa bidca inaad qur-aanka la dhukado oo aabbaha ma dhukatid aabbaha ma bidca inaad dhukatid hooyada waa dhukataa walaasha waa dhukataa limaada laa uqabilu kalaama rabbi hadalka ilaahay maxaan u dhukanin limaada maxaa ku jira bidca hagee bidca ka tahay waa kalaam waxaan dhukanaya waa kalaamu rabbi ايش البدعه فيها؟ وحب وحن سمعنا يا وحبا ونعن- لما سمين صحابته ما سمين وقت صحابته لما سمين بس انت بعد يعني لكن واكن مجاهد لابتا صار دكان يكون نقون دكان يكون نقون اوكي يا اخواني في الله waxaan uga jeedaa waxa weeyaan yatluuna kitaab allah waa hadalka ilaah in la akhriyo lana weyneeyo tacdiim lagu akhriyo okay ta ugu dambaysa waxa weeyaan in la isla taagin maanta waan sii wadi doonaa wayatadaarasuunahu baynahum hadafku waa maxay akhris un maaha inay wax isbaraan in wax laga soo saaro in la diraaseeye weeye yatadaarasuuna eeg lama oran yadrusuunahu way diraaseen lama oran yatadaarasuuna Ah, markuu macneeyo matalan sheekhi aayaddii qur-aanka markuu macneeyo si fiican ninka ugu cilmaada meesha ka macneeyo iyakiina waxay gudagalayaan inay diraaseeyaan oo ninba fikrad ka dhiibto dha war aayadda maxay sheegaysaa war xadiis ma jiraa yatadaarasuun bay wadayaan marka sidee loo diraaseyn kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala waqfadii naas waxaan kasii wadi doonaa في الحلقة القادمة إن شاء الله وجزاكم الله خير وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين